Magaalada Kismaayo ayaa laga hirgeliyay shirkad soo saarta dhuxul macmal ah, taas oo loogu talagalay in lagu yareeyo jarista dhirta iyo xaalufinta deegaanka. Warshadan oo lagu magacaabo Salon ayaa waxaa hirgeliyay ganacsato reer Kismaayo ah iyadoo ay ka shaqeeyaan dhalinyaro badan kuwaas oo kaalin ka qaadanaya soo saarista dhuxusha macmalka ah. Saalax Macalin Xuseen oo ah mulkiilaha shirkaddan ayaa ka waramaya qaabka ay u sameeyaan dhuxusha macmalka ah.
warshad soo saarta ee, dhuxusha ee, taasoo looga maarmay ee, dhuxushii horaan la isticmaali la isticmaali jiray reer Kismaayo guud ahaan reer Jubbaland dhuxushaasi oo aan ka soo saarno ee, xashka dhuxusha naarjiinka iyo in yaroo carro ah oo isku dheelitiran dhuxushaasi oo looga maarmay dhuxushii kore oona ka tayo wanaagsan oo dhinac kasta oo wanaagsan dhinac oo wanaagsan markaan leeyahay waxaan ka wadaa ee, dhuxushan dhuxushii hore way ka tayo badan tahay waxay uga tayo badan tahay bahashan abaaraa ku noolanaysa labadii bur aad ku rido ayaa shahana ku karsanaysa canjaarana ku dubinaysa maraqna ku karsan kartaa markaasi intaas way kaama damayso waana loo riyaaqay markaani waxaan leenahay eh, guud ahaan eh, reer Kismaayo ee kusoo dhawaada dhuxul tayo leh qiimaheeda jaban yahay Eh, dadkii gatay oo hadda bulshadii intii gashayna ay maxaa la dhahay eh, ay faalli iyo ammaan la duldhaceen markaasi waxaa idin leeyahay dhuxushaasi eh, waxaan u gadaynaa insha allahu eh, waa la kiilinaa dhuxusha hore way ka duwan tahay waxay uga duwan tahay dhuxushan eh, tayadeeda zaid ah markaan waa in la kiilaa kiilaha markaani labada iyo tobanka kiilo waxaan gadnaa eh, saddex doolaraan gadnaa labaatan iyo shanta kiilona waxaan gadnaa toddoba doolaraan gadnaa markaani kusoo dhawaada idin leeyahay eh, wax kasta bilow ah waxay leeyihiin eh, caqabadaay leeyihiin bahashaan markaan keenaynay eh, kismaayo iyo geeyga soomaaliya waa ku cusbeed Eh, waxaa waaye bulshada oo ku cusbeeda oo loo sheegi waayo dhuxul bulshada soo saaraysa way la yaabeen markaan bulshada u sheegnay maxaa ka wadiin saas waay markii damben ayaa ku qanceen oo ammaan la duldhaceen oo ay maxaa la dhahay ay ay waa mahadsantihiin hore u socdaan ay u dhaheen markaan waa mahadsantihiin eh, reer Kismaayo guud ahaan reer eh, Jubbaland gaar ahaan reer Kismaayo eh, ku soo dhawaada eh, warshadeena Salano eh, waa wax soo saarka bulshada ay ka mid tahay waa hal abuurka ay dhalinyarada ay ka mid tahay jaamacadaha soo dhameeyay